bismillahi alxamdulilah niga dhulka kuley waan aqaana aniga bulxaaji ilaa iyo gudmiduhu ilaa iyo xuduudka ceelwaaq ilaa balexaawo ilaa doolow waan aqaanaa waa dhulkii dee ciidamada soomaaliya markii dowladda imtixaankaas ay jirtay ay saaciyada ka geli jireen oo dowladahan kenya iyo etoobiya laga ilaalin jiray kenya macnaba ma lahayn oo maxamed bare wuxuu ba yiri markii dagaalka seven seven aan kasoo laabano hal urur oo islaama oo islaan garaw wadataan diraya oo akitanada waxba mayna ka ahayn laakiin etoobiya wixii horarka ah waddanka laga hortaagnaa marka dhulkaasi dhul istaraatiiji ah oo laba qaab ahaan waay qaybtan bidixo buulxaaji iyo badamedow maarata cirifka saara dhul biyana le dhirna le dhul kaymaa oo special oo cagaaran waaye dhulkan midigta ah oo hadda maarata xagga mido iyo dhankaana xogay dhuxuleyda ay dhirta ka jareen oo relatives ay hadda banaana ka dhigeen laakiin dhulkaasi bidixda waa dhul istaraatiiji oo special ah yaa ku guulaysan karaya markay joogto inay ku dagaalamaan dhul noocaas oo kale ah ciidamo isku arkay inay yihiin ciidamo nidaami ah oo meel la dejiyey iyo ciidamo u dagaalamaya dagaalka gorilaha sida haddaba saaka dhacday oo al-shabaab ay weerarka ugu qaadeen ciidanka jubbaland waxaa ku guulaysanayaa cidda markasta iyadu weerarka qaadaysa bini-aadanka dabeecad ahaan waxaa ku adag in la yidhaahdo waxaan soo ordaayay sug oo fadhi halkan laakiin haddii la yidhaahdo orod oo waxaan ka dultag u ordayuu ku dhacayaa oo ka dultagaya dabeecad ahaan wey oo bini-aadanku kasoo yeedo la tijaabiyey tajurubo lagu sameeyey waxaa kale dad maaragtay sheeganaya inay yihiin dawlad oo difaacyo qodanaya oo meel degaya iyo dad jabhada oo duur ku jiro oo ayagu ku dhufoo ka dhaqaaq iyo isticmaalaya gurila fighting december waxaa adkaanaya dadka gurilaha oo maaragtay kaymaha ku jiro oo ku dhufoo ka dhaaqa isticmaalhaya kuwan markay wax isu keenaan oo meel degaan oo maaragtay sameeyaanba waxaa dhacayso in laga qaato waxay meesha keeneen gaadiidka laga qaato saayida laga qaato alaabta laga qaato waana qaacido ciidamada ay isticmaalaanba oo jabhadaha markii ay waayaan maaragtay cid taageertay iyo cid taakulayso laga xiro taakulaynta oo adduunku cunoqotay in kusoo rogo waxaa ka dhexeeya ayaga iyo waxa kasoo horjeeda cadowga waxay haystaan oo sahayda ayaa sahayda rasaasooda rasaasooda gaaiskooda gaaisoa waxay ku xisaabtamaanba waxay kuwan haystaan way ka qaataan sembery marka mar kasta waxaa khasaare maaragtay la kulma dadka meesha degan oo maaragtay dawladda sheeganaya oo difaacyada qoto oo meesha degan oo lasoo weeraray ayaa mar walba khasaaruhu ku badan yahay guushana sembery waxay raacdaa dadka jabhadaynaya oo ku dhufoo ka dhaaqa isticmaalaya ayaa guusha raacdaa marka waa tahay qiimeyn noocee ah ayaa aqoonta militariga marka loo eego la siiyaa xero ama saddex xero oo la weeraray oo dhammaantood laga soo qaatay hub gaadiid maxaabiisna laga soo qabtay guusha noocaas ah maxay ku qiimeysan tahay xagga aqoonta militariga marka loo eego niyow haddee waa meesha u dambeysay waaye xeryo oo saddex ciidan ah oo meel deganaa oo saddexdiiba la gacan mariyay waxay haysteenna laga qaatay waa wixii u dambeeyey oo macnaha tallaaba ah oo ciidan uu samayn lahaa wey ama lagu samayn lahaa ciidan meel degan maxaad is leedahay laba kun iyo shan boqol oo askari laakiin ma yara ciidankii saaka la weeraray tiradooda intaas bay gaaraysay in haddana hub laga qaato maxaabiis laga qabsado xeryihiina lagala wareego maxay ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa de in laga awood badiyo oo la jiiro oo difaacyadii la jabsado oo ciidankii maaragtay cagta la mariyo oo la dul maro ayay ku dhici kartaa in maaragtay maxaabiis laga qabsado oo xerihii laga qabsado gaadidka laga qabsado xoog baa loo sheegtaa la dhihi karta baa loo xoog sheegta we fadeexad intee la-eg bay ku noqonaysaa maamulka jubbaland dowladaha hubka bixiyey tusaale ahaan maraykanka oo kale ciidanka waxbuu ka qalabeeyey dowlado kale ayaa jira oo imaaraadka carabtu ay ka mid yihiin hubkii iyo tababarkii iyo juhdigii iyo dhaqaalihii ciidanka lagu bixiyey in hal bacaad lagu lisay ay noqdaan arrintaas maxay u dhimaysaa nidaamka kismaayo waxaas wax dana oo ay ka leeyihiin in dad la laayo iyo in dad cagta la mariyo midna ma jiraan dadkan ayaga kismaayo iska daaya kuwan kasha ka sarreeya oo dowladda federaalka sheeganaya dad inta daldalaan oo xeryo geeyaan baa caws weyne cagta lasoo mariyey ku kalaa la mariyey ku kalaa la mariyey dadkan caruurihii dadku dhaleen oo oo lagu soo qaadanayo oo gaalooyinka lacag looga qaadanayo oo la daldalahayo oo duur la geynayo oo la laynayo wax dana kaleyihiin yaabay kaleyihiin midna ma jiro dawladihii kale oo maarata wixii siinaya waxay leeyiin dagaal baan gale lacaga noo soo dira macnaha dadka waagi qaxootiga injooyaa kaama inta la samaysta raashin lagu qaadan jiray iyo kaarar laakiin hadda waxaa horumar waxaa la gaaray in dadkiiba maarata hadda laga dhigo in ayagii laga shaqaysto qaxootigii wixi inta laga dalaco dadkii la isticmaalo oo la yidhaahdo maaragtay shaqaan qabana ee lacaga soo diro oo dawladaha hadda adduunka lacag looga qaato hadda halkaasi marayaan wax danoy ka leeyihiin iyo wax aaboy ka leeyihiin dadkaan dhammaadayna ma laha ceeb iyo fadeexana dan kama leh oo dad xisoonaya maaha waayo qofku markuu qof damiir la yahay oo isagu maaragtay danihiisa u socdo oo isagu dalkiisa iyo dadkiisa ka naxaya ayaa ceeb wax ka dhintaa laakiin qof la daba taagan yahay oo lagu shaqaysanayo oo laleeyahay maaragtay waxaas iyo waxaas qabo saas iyo saas iyo halkaas aad aan waxaan same india oo ah asaga dhanba oo maaragtay qandaraasyo qaadanaya wax danow ka leeyahay iyo wax ceeba oo karayso midna ma jiraan soo ceeb karayso etoobiya iyo kenya waddanka lama keeneen oo maaragtay hadda maanta soomaaliya mayna ka taliyeen oo ogta etoobiyana inay hadda badda caseyd naileeda waan qaatay anaa leh oo laga kari leeyahay ilaa iyo meesha la yidhaahdo jubbaland qaybta gedo ilaa iyo badda casna ay hadda sheeganaysa ku jirto oo goolkiila gooladii oo dhan baydhabo ha noqoto hiiraan ha noqoto kulli dhammaan in soomaaliya ba ay leedahay annagaaba amniga boqolkiiba lixdan taliyaha ciidamada etoobiya malan dhegeysanaya idaacadda yidhi annaga mas-uulka amniga soomaaliya boqolkiiba lixdan haddaan ka baxnana nimankaasaa gacanta ku dhiga ayuu yidhi marka waddankiiba halkaasu hadda maraya wat marka nin baa laga hayaa sagaaro sow ima barato maxaa wax looga baran layahay bay kula tahay caqabadahaas aad sheegtay ciidamadan mar walba furimaha ku dhammaanaya iyo dee ciidamadan shisheeye qudhooda sababta ay isaga soo hormarinayaan ciidamada soomaalida ah iyaga oo ka mushaar badan weliba
ninka yidhi sagaara soo ima barato aadan cali baa lalii jiray abtigay buu ahaa ee nin geel badan buu ahaa marka galab kasta markuu geela ka horbaxaya ay carari jirtay oo waxay sagaaradda iyadu inuu ninku xoolo leeyahay in kale ma kala taqaane marka wuxuu yidhi war sagaara soo ima barato inaan aadan cali oo geel leh oo sagaaraan u baahnayn soo ima barati marka horta saasay maamaada ku baxday marka nimankaani niman waxa weeye markaan xaqiiqada kuu sheego hal qarni ama nus qarni adiga hal qarni baan dhihi karaa ayaa la diyaarinayay oo waxaa lagu bixinayay juhdi waxaa lagu bixinaya kharash soomaaliya sidii dad ajinabi ah oo calooshoodu shaqaystayaala oo la shaqeeya dalalka deriska iyo kuwa dibadda ee duulaanka soomaaliya ku ah oo doonaya soomaaliya dib dambe dawladda inay uga dhalan oo waagii intuu qaybiyey soomaaliya shanta uu qaybiyey labadii soo hartay oo xornimay qaatay la yidhi oo wax hor aan ayna jirin ayna madax banaanayne dalalkii xukumi jiray dastuurkoodii iyo nidaamkoodii ku shaqaynayay intii yarayd ba haddana laga damiyimid oo shan dawladood baa loo dhisay dad ajinabi ah oo dibadaha laga keenay oo basaboorro wata oo jaawaasiisa oo dibadaha ka yimid baa loo dhiibay oo madaxweyneyaalka oo taliyayaal ciidanka ah oo baarlamaanka oo dalkii oo dhan in maaragtay la dhalan rogaa la rabaa ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo diin ahaanba marka dadkaani dad maaragtay waxaas ku daalaya iyo wax dan kale midna ma ilaa ama la laayo ama ay dalka ka cararaan oo naftooda ay la fakadaan wax xishoonaya iyo wax waxaan dan kale midna ma aha gaalana kama daalayso oo ilaahay baa noo sheegay inay bixinayaan xoolahooda kadibna ay khasaarahayaan kadibna ay shallaytoonayaan kadibna ilaahay cadaabka uu maaragtay ku kulminaya ilaahay baa sheegay marka tii un bay hayaan oo waddadii bay hadda ku socdaan kuwaanina waa kuwadii calooshooda shaqaystayaala oo maaragtay jawaasiisa oo dalalka dibadaha laga soo diray oo lacag lagu bixiyay hal sano ama maaragtay konton sano ama boqol sanoba la diyaarinayay oo waddankan loo soo diray oo inay soomaaliya burburiyaan oo maadaama soomaaliya lahaa boqol kiiba boqol waa muslim maadaama yihiin dad baasu shadiid oo dagaalada aad maaragtay dad adaga oo ay ogaadeen gaaladu ilaa dagaalkii lahay adduunka ilaa abtanow intaas ay daraasaad ku samaynayeen qorshe fog waaye qorshahan qorshe dhow oo hadda la abaabulay ma aha marka dadkaan fulinayana waa dad lasoo diyaariyey oo kharash iyo maskax intaba lagu soo bixiyeyba